bacaadkan oo sidan u sii fidaya dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxa uu hadda dhibaato weyn oo muuqato uu ku hayaa shacabka ku nool degmada hobyo ee gobolka mudug waxa uu aasay guryahan iyadoo ay ka tageen qoysaskii ku noolaa waxa uu sidoo kale xiray waddadii weyneed ee xidhiirinaysa magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo dadka waayejoogga ah ee ku nool magaaladan ayaa qaba in haddii aan xal loo helin carradan guuraysa ay si dhib yar ugu sii fidi karto qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla degmadan qadiimiga ah ee xeebta kulaasha ee ka tirsan gobolka mudug cali aadan cabdulle oo muddo dheer ka soo shaqeeya dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in xal u helidda bacaadkan dhibka weyn ku haya degmada hobyo keliya wax looga qaban karo isku-tashi dadweyne gaar ahaan in la beero dhir tiro badan oo celiso dabaylaha xagaaga oo ciidan keentay sababta u noqotay in qaybo ka mida degmadan ay aasanto
dhiree inay u baahan tahay hobyo toban kunoo geeda aa bacadkaas ka joojinaysa dhinaca xagaaguna ugu daranta toban kunoo geed maxay tahay qaymaa leedahay waxaa la beeri karaa hal sano gudahood tobankaas kun qaybaba qaybay ka sii celinaysaa dabayshu waa joogsanaysaa weel wax laga beertay noqonaysaa si fududaa loo dhiray karaa tobankaas kunoo geed tobankaas kunoo geed hobyo wax weynay ka bedelaysa wax ciida lagu arki maayo ciidani waxay haystay qaybo badan oo muhiima oo ka tirsan magaalada hobyo dhirtiya oo la jaray waa waxa ugu weyn ee hadda arrintan sababta u ah bulshada ku nool magaaladan tabar badan uma laha inay wax weyn ka qabtaan xaalkan haddii aanay helin caawimaad dibadda ah maamulka degmada hobyo ayaa ka codsaday qurbajoodda halkan ka soo jeeda inay xalka door weyn ku yeeshaan sidii ay waddadii weyneed ka imaanaysay gaalkacyo ay u xiran tahay waa u jeedaan carro badan baa ka imaanaysaa xagga xaafado waxaa jira meeshan ku aasan oo runtii naga duugmay oo ciiddu ay saamaan hadda gurigaas ka tusaale waa ujeediin marka dadka reer hobyo dadka reer hobyo deegaankan jooga degmada jooga iyo dadkii reer hobyo oo inta badan aan ognahay inay dalalka caalamka dhan joogaan hobyo waana sugaysaa ninkii loo keeni kara fakir iyo ninkii maal loogu taageeri karaa oo ah badbaadinta deegaanka isbeddelka cimilada ayaa dhibaato weyn horay ugu haya soomaaliya waxaana qubaradu ay ka digaysaa in haddii aan wax laga qaban isbeddelka cimiladu ay u muuqatay in soomaaliya dhibaatada ka jirtaahi ay sii ballaaran doonto cabdilcasiis barrow v o a muqdisho